alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi wsaxbihi wslama wbacd qaala اlmualifu raximah اllah wmin usuuli ahli الsunnati wاljamacati salaamatu quluubihim walsinatihim liasxaabi rasuuli اllahi sala اllahu alayh wasalam kama wasafahum اllahu bih fii qowlihi tacaala wاladiina jaaءuu min bacdihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم waxaa ka mid ah ahlusunnati waljamaacati usuushooda salaamatu quluubihim quluubtoodu inay ka nabad gashay wa alsinatihim salaamatu alsinatihim salaamatu quluubihim quluubtoodu inay u badbaaday wa alsinatihim iyo alsinadooda carabyadoodu liasxaabi rasuulillahi sal slm saxaabtii rasuulka sala اllah alay slam inay u badbaaday kamaa wasafahum allahu bih sidii uu ku sifeeyey allahu subxaanahu wa tacaala arrinkaas fii qowlihi tacaalaa hadalkiisa waaladiina kuwa jaa-uu min bacdihim yimaaday iyaga kadib yaquuluuna waxay leeyihiin rabbana ikfir lanaa rabbanaa yaa rabbanaa ikfir lanaa noo dhaaf innaga iyo waliikhwaaninaa walaalaheenna alladiina kuwaas oo sabaquuna biliimaani iimaanka nagala hormaray walaa tajcal fii quluubinaa ha gelinin quluubteenna qillan cadaawad iyo xiqdi liladiina aamanuu kuwa rumeeyey ha u gelinin rabbanaa yaa rabbanaa innaka adigu ra'uufun raxiimun waxaa tahay mid naxariis badan marka sidaas uu mu-alifku tilmaamay ayay ahlu sunnadu ka rumaysan yihiin saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalama oo dhammaantood waxay ilaahay uga diin dhiganahayaan jeclaantooda iyo in ay ka dhigtaan awliyo oo aysan kala soocinin oo qaybna ayna soo dhowaysan qaybna aysan nacbaanin arrinkaasna waxaa keenay dadka ahlu sunnada ah ayaa waxaa ku khilaafay madhabkaas iyo muctaqadkaas saxiixa ah dawaa'if sunnada agmarsan sidaas daraaddeeda marka ahlu sunnadu kutubta muctaqadka saxiixa ay ku dawinaan ayay uga warramaan arrintaa ku aadan saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo arrinkii wuxuu noqday diin iyo caqiido la rumaysan yahay oo la aaminsan yahay labada daa'ifo markaa qayb waa raafidada ama shiicada qaybna waa khawaarij khawaarijtu way takfiiriyeen wayna la dagaalameen wayna naceen muctasiladana saasoo kale gobolkood waxaa laga wariyay inay dhihi jireen xirmo caleen ah haddii dalxa iyo subayr ay ka markhaati kacaan ma aqbaleen markhaatigaas wax ka weyn iska dhaaf marka almuctasila waalkhawaarij sidaas bay saxaabadii u naceen qayb kaleetoo la yidhaahdo raafida iyaguna dhinac kaley ka istaageenoo waxay dhaheen cali baan soo dhowaysanaynaa iyo dhowr qofood oo kale oo aan shan faraku-tiris ah kuwaasaan jecelnahay kuwaasaan ku qanacsannahay kuwaasaan raacsannahay inta kale soo maaha kufaar murtadadiino iyagona mowqifkaas istaaga weliba hadda ka hor waxaan soo sheegnay shiicada ama raafidada waxaa asal u ah iiraan farisiyiin jinsi weeyaan min albashar dowlad bay lahaayeen qabla alislaam jirta oo xoog leh dowladdoodii waxay u haystaan inuu islaamkii ka burburiyo laakiin iyagu haddii ay ahaayeen dowlad aan diin haysan oo caqiida xumo ka gaadhay in ay dabka caabudaan islaamkii dowladna waa u keenay diin saxana waa u keenay laakiin kuma aysan qancinin markii islaamkii uu ka adkaaday ayay dagaalkii u wareejiyeen dagaal qashin ah oo ah diinka inay hoos kala dagaalamaan sidaa daraaddeeda marka mid farrisi ah oo oo dhahay aalubeydkan jecelahay ayaa nin kale la sheekaystay markaasuu wuxuu ku yidhi saxaabada aada caynaysiin iyo caliga aad soo dhowaysanaysiin waa isku dad waa isku jinsi waa isku qabiilo waxaa kanna u soo dhowaysanaysiin kanna aad u fogeynaysiin markaasuu wuxuu yidhi cali soo dhowayntiisa dan baana baduu yidhi dan baana naga gashay maadaama muslimiintu ay jecel yihiin aalulbeyt waxaan rabnaa wuu yidhi diinkan inaan damaarino laakiin aalulbeyt baan jecelnahay xaqoodii baan goobaynaa xaqoodii baan soo dhicinaynaa inaan fooda ku qabsanaan rabna laakiin dhammaantood dan kama lihin wuu yidhi kulligood waa carab dowladdeennina ayagaa riday waana nacabnu yidhi dhammaantood sidaa daraaddeeda culummadii hore waxay dhihi jireen yahuudda iyo nasaarada fudiluu cala raafidati bikhaslatin yahuudda iyo nasaarada baa laga sara mariyey raafidada markii laba arrimood la fiiriyo labada arrimood waxaa ka mid a waxaa la yidhi su'ilat ilyahuudu man khayru ahlu millatikum dadka diinkiina haysta yaa ugu khayr badan baa yahuudda lagu yidhi markaasay dhaheen asxaabu muusaa runayshee nasaaradii baa la weydiiyey waxaa la yidhi man khayru ahlu man khayru ahli millatikum dadka diinkiina haysta yaa ugu khayr badan markaasay dhaheen xawaariyu ciisaa waa runaysheeg markaasaa raafida waxaa lagu yidhi man sharu ahli millatikum dadka diinka haysta islaamka ayaa ugu shar badan markaasay dhaheen asxaabu muxammadin sala allahu alay wasalam way ka liitaan kuwaana ka liitaan ayib wadaacatu nabiyi sala allahu alayhi wasalam iyo nebiga inay adeecaan ayaa ka mida dadka ahlu sunnada ah fii qowlihi sala allahu alayh wasalam wuu yidhaahday laa tasubuu asxaabii ha caayinina asxaabteyda fawaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaaranhayaa midka nafsadaydu ay gacantiisa ku jirto low anna axadakum anfaqa haddii midkiin uu nafaqeeyo oo uu bixiyo midla uxudin dahaban uxud wax la mid ah xagga wasniga oo dahab ah maa balaga mudda axadihim ma uusan gaareen midkiin mud uu bixiyo walaa nasiifahu nasiifa almud mudkaas nuskiisna muusan gaareen jabal aad u weyn weyha uxud inta wasankiisuu lagyahana alluu u xisaaban yahay waxaad dhici karta meeshaan ilaa cayaaraha inuu ishaysto dhirarkiisa korna intaas oo boqolaal mitir inuu gaarsiisan yahay ayib marka acmaasha tafaadulkeeda markii la fiiriyo acmaashii saxaabada waxaa la xiriirsaday shay aad iyo aad u qiimo badan oo ah nebigii oo ay la joogeen oo ay taageereen oo ay jihaadka kula jireen oo diinka ay la fidinayeen marka midkood hadduu bixiyo koombo mud ama mudkaas nuskiisa midkeenna uu bixiyo jabal uxud oo dahab ah mudkoodaa fadli badan ama nisfu muddihim aa fadli badan xadiidkan marka wuxuu ku yimid baa la yidhi bacdu asaxaaba radia allaahu canhum yaa xoogaa war dhex maray khaasatan khaalid ibnu lwaliid oo cabdiraxmaan ibnu cawf marka khaalid hadda wakti dambe buu soo islaamay aada u dambaysay cabdiraxmaanna dadka horuu ku jiray min alcashara almubashariin buu ku jiray markaasuu khaalid wuxuu yidhi tastatiiluuna calaynaa biayaamin sabaqtumuuna bihaa maalmo aada naga hormarteen miyaa xoogaa noogu faanaysa war saasa markaasuu nebigu yidhaahday marka hadalkaas laa tasubuu asxaabii ama dacuu lii asxaabii fawaladii nafsii biyadihi low anfaqtum midla uxudin dahaban aw midla aljibaali dahaban maa balaqtum acmaalahum ayib idan marka acmaasha iyagu ay samaynayeen haba yaraadeene camal u dhigma lama arko waayo waktiga ay shaqaynayeen oo diinkan ay wax u qaban hayeen de ayaga keliya u taaga wakti dhib badan oo dhaqaalo uuna jirin oo dunyadoo dhanna kufri ay tahay bay iyagoo yar isku dayeen mas-uuliyada diinkaas fididtiisa inay isu taagaan oo fii mashaariqi ilardi wamaqariba ay ku fidiyaan marka camal ay sameeyaan camal u dhigma lama arko bacdu salaf baa yidhi lama qaamuu axadihim saacatan maca rasuuli illahi sal slm khayru min addunya wamaa fiiha saacada ay nabiga dagaal kula jireen ayaa wuxuu ka fadli badan yahay adduunyada iyo waxa ku jiro dhan ninbaa wuxuu ku yidhi mar cumar bn cabdilcasiis radia allaahu canhu intay la weynaatay cadaaladiisii iyo wanaaggiisii wuxuu yidhi bal cumar iyo mucaawiye isbarbar dhiga markaasanu wuxuu ku yidhi boorkii nebiga markuu la joogay oo farduhu ay jaan qaadahayeen sanka ka galay mucaawiya xagu cumar ka keenahaya wayaqbaluuna maa jaa bihi alkitaabu wاsunnatu waاlijmaac waxay aqbalahayaan oo ay rumaysan yihiin waxa uu la yimid kitaabku iyo sunnadu iyo ijmaacu oo min fadaa'ilihim iyaga fadaa'ishooda ka mid wa maraatibihim iyo darajaadkooda wayufadiluuna waxay fadilahayaan man anfaqa min qabli ilfatx ninkii nafaqeeyey oo wax bixiyey fatxu maka ka hor wa huwa sulxu lxudaybiya fatxigana waxaa loola jeedaa sulxu lxudaybiya maxaa yeelay sulxu lxudaybiya wuxuu ka horeeyey fatxu maka marka fatxu maka waaqica waxa weeyaan wuxuu ahaa guusheedu iyo fatxigeedu sulaxii ka dhacay xudaybiya sidaa daraaddeed marka fatxiga la sheegaya waxaa loola jeedaa sulxu lxudaybiya ee kadib marka islaamkiina waa fiday awoodna waa yeeshay marka sulxu lxudaybiya wixii ka horreeyey cariiri baa jira wixii ka dambeeyey hooga fudayd baa yimid dadka marka wax bixinahayey oo dadaalka ku jiray qabla fatxi maka ama qabla sulxi lxudaybiya ayaa ka fadli badan kuwa kadib wax nafaqeeyey wa qaatala dagaalamayna oo islaamkii gacantoodana ku difaacay maalkoodana ku difaacay alinfaaq waalqitaal bay isla haystaan waana dagaalameen gacantoodana waa bixiyeen calaa man anfaqa min bacdu waqaatala kuwa wax nafaqaynayey kadib oo dagaalamahayey waxay ka sarreeyaan ka fadli badan yihiin arrinkaasna ilaahay baa fii kitaabi ku sheegay laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacd waqaataluu kadibna wakullan wacd allaahu lxusnaa intaas waa ka sameeyey wakullan dhammaan qof qabla alfatxi wax bixiyey ama dagaalamay iyo qof kadib saas yeelay wacad allaahu lxusnaa allah subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday wanaag dhammaantood marka waxay ku wada jiraan wakullan wacad allaahu lxusnaa wayu'minuuna bianna allaha qaala liahli badrin waxay rumaysan yihiin inuu allah yidhaahday uu ku yidhi liahli badrin wa kaanuu halaaa mi'atin wa bidcata cashara icmaluu maa shiitu waxay rumaysan yihiin faqad qafartu lakum waan idiin dhaafay waxaa doontin sameeyo marka waxaa dadku ay sameeyaan oo dunuubta ah qayb waxaa ka ratibmaysa cuquubaad aakhiro qaybna cuquubaad adduunyo waxaa loo dhaafay horta marka waa cuquubaadkii aakhiro haddiiba ay dembi sameeyaan laakiin cuquubaadka adduunyada haddii qof ka mida ahlu badrin uu khalad galo xad uu ka ratib maayo maya xadkaas waa jira laakiin cuquubaad aakhiro ilaahay waa u dhaafay dunuubta aakhiro ay ka ratib mayso cuquubadu haddiiba ay galaan ilaahay waa ka wareejinaya laakiin hadday galaanna allah waa u dhaafay ayb وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم waxay rumaysan yihiin arrinku inuu yahay inuusan naarta gelaynin axad nebiga la baayacay taxta shajara geedka hoostiisa xudaybiya waa meel maka u dhow oo xuduudda xaramka uu leeyahay bilaawgeeda ah labaatan kiilo iyo wax lamid oo kale ah marka markay ka yimaadeen madiina ayay meeshaas imaadeen geedkaas bay hoostiisa fadhiisteen nabiguna uu fadhiyey geedkaas bay kula mubaayacoodeen filqisati almashhuura marka intii ka qayb gashay baycatu aridwaan iyagana axad ka mida inuusan naarta gelay bay rumaysan kama akhbara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam si nebigu uu sheegay طيب لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة حديث بيه بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه اسكدا أرين قاسر إلهي سبحانه وتعالى أيا كراضي النقضي يونا راضي بك النقضي وحيت أسكدا بينا مجرد wax ridaha ilaahay ka weyn oo la helona lama ah wa kaanuu akthara min alfin wa arbaci mi'atin waxayna ahaayeen wax ka badan kun iyo afar boqol oo qof wayashhaduuna biاljannati liman shahida lahu rasuulu llahi sal slm waxay markhaati uga yihiin janno ninkii uu markhaati uga noqday rasuulka ilaahi sala اllahu alay wasalam kal cashar tobankii wa thaabit ibni qays ibni shamaas iyo ninkaas la yidhaahdo thaabit khatiibu nabiy buu ahay sala اllahu alayh wasalam iyo wakayrihi min asaxaaba marka waxaa jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool tobanka keliya ma aha ee tobankan waxaa isla soo doontay hal xadiid bay ku wada jiraan أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة هل حديث انت اسكوا ساس بأمرك على العشر الله أما لكن ضد كلاته وأحاديث كلاته ونبيه ku sheegay inay ahlu janno yihiin waa jiraan sida haabit ibnu qays oo kale haabit ibnu qays wuxuu ahaa nin hadal dheer oo jahwari ah marka aayaddaas markay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulihi waataquu llaha ina allaha samiicun caliim yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnnabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي أرنكاس دبي markaas uu gurigiisa iska fadhiistay marka nebigaa tegey aawa ninkii aawa haabit markaas la yaa rasuul allaahi gurigiisii buu joogaa nin baa u tegey gurigiisa isagoo jooga oo madaxa raaricinhaya oo aada u murgaysan markaasuu wuxuu ku yidhi or maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi shar oo waa maxaa codkaygaan ka sare mari jiri yidhi codkii rasuulka camalkaygiina waa guray ahlu naaraan ah markaasuu nebigu u yimid ninkii markaasuu wuxuu ku yidhi idhab ilayhi faqul lahu innaka lasta min ahli الnaar walaakinaka min ahli اljanna u taguu yidhi u sheeg inuusan ahlunaar ahayna uu ka mid yahay ahlujanna ninkaas waa ninka kaliya oo isagoo dhintay wasiyadiisii bacda mowtihi saxaabadu ay meel mariyeen wuxuu ku dhintay dagaalkii yamaama meesha la yidhaahdo marka markuu dhintay maalintii ayaa habeenkii nin saxaabadii ka mida ru'yo ku arkay oo dagaalka ku jiri markaasu wuxuu ku yidhi shalay baa lay dilay saad og tahay dirac laga gashado dagaalka yaan watay diracaygii nin baa qaatay markaan dhintay raradiisii buu geeyey raradiisii buuna ku qariyey raradiisuna sidaa iyo sidaasay u taallaa haddii aad abuubakar u tagto ood noqotiin u sheegay ninkaas diracayga ha laga soo qaado sidaa iyo sidaasna ha lagu sameeyo diracayga hana u malayn buu yidhi inay tahay ru'yo abqaatu axlaamin ee dhabban kula hadlahaya markii lasoo laabtana ninkii abuubakar oo nool buu soo laabtay abuubakaruna arrintii u sheegay abuubakarna waa aqbalay sidiiayna noqotay ninkay raradiisii baa diraciisii laga soo qaaday waana la gaday wixii uu asagu markaa rabay baana lagu sameeyey waxaa la yidhi waa ninka kaliyaho bacda wafaatihi wasiyadiisa ay saxaabadu aqbaleen ayib dad kaleeto aan haabit ahaynna way jiraan sida xadiidkii bilaal oo kale yaa bilaal xadinii biarjac camalin camiltahu fi lislaam fainii samictu dafan calayka bayna yadaya fi janna soona xutusanahay marka ahlujanna markii nebigu habeenkii la dheermiyey buu wuxuu leeyahay jaanqaadkaadaan jannada ka maqlaayee bal acmaasha aad samaysa midka ugu rajada badan ood ugu jeceshahay ugu kalsoonida badan tahay ii sheeg markaasuu u yidhi markaan weysaystoba laba ragcaan wayuqiruuna bimaa tawaatara bihi naql waxay rumaysan yihiin oo ay qirahayaan arrinka uu naqligii la tawaaturay can amiiri اlmu'miniina uu ka soo tawaaturay cali bni abi aalib radia allaahu canhu wa gayrihi iyo kayrkiisa oo arrinkaasuna uu yahay min anna khayra haadihi اlummati ummaddan tan ah kan ugu khayrka badan bacda nebiyihaa nebigeeda kadib waa abubakrin uma cumar arrinkaasna rumaysa hadii la yidhaahdo yaa saxaabada ugu fadli badan markiiba abubakrin uma cumar bay leeyihin ayb wayuhallisuuna bicuhmaan cuhmaanna way ku saddexaynayaan wayurabbicuuna bicaliin calina waa ku afaraynaya saasaa mashhuur ah marka waxaa kala duwan marka tasliidka iyo tarbiica ku saabsan khilaafada iyadu taas war kuma jiro oo sida ay u tartiibsan yihiin inay khilaafadoodu sidaas sax ku ahayd khilaaf kuma jiro qofkii inkira khilaafada cufmaan inay ka xaqnimo badneed khilaafada cali oo isagu uu ahaa wlaa bilkhilaafati minhu culammada waxay dhaheen adallu min ximaari ahlihi dameerka ujooga waa ka dhumay waa ka dalaal badnay laakiin xagga fadliga abubakrin wa cumar wa kuma jiro kadib marka intaas markii lasoo dhaafo ahlu sunnada marka jamaahiirtoodu waxay leeyihiin xagga fadliga waa haalid cuhmaan raabicna waa cali radia allahu canhum kamaa dallat calayhi alaahaar sida ay aahaartu tusinayso wa kamaa ajmaca asaxaabatu calaa taqdiimi cuhmaan fi lbayca iyo sida ay ku ijmaaceen saxaabadu inay cusmaan xagga baycada iyo khilaafada ku hormariyeen saasay ku ijmaaceen intii saxaabadu ay u dirtay inay madax soo sameeyaan waxay ku ijmaaceen cuhmaan in laga hormariyo cali markii la dilay cumar radia allaahu canhu ayuu wuxuu yidhi lix nin ayaan uga teguu yidhi madaxtinimada oo uu rasuulku dhintay isagoo ka raabi ah iyagu mid ha iska soo saareen lixdii marka markii ay showreen cusmaan bay soo saareen laakiin xagga khilaafada khilaaf kuma jiro tartiibku inuu sidaas yahay laakiin fadliga wuxuu leeyahay maca ana bacda ahli الsunnati kaanuu qad اkhtalafuu fii cuثmaan wacaliyin radia allahu canhu bacdu ahli sunna ayaa isku khilaafay cuثmaan iyo cali xagga fadliga weeyaan bacda اtifaaqihim calaa taqdiimi abi bakrin wa cumar markay isku waafaqeen horumarinta abubakar iyo cumar ayuhumaa afdal bay isku khilaafeen faqadama qowmun cuhmaana wasakatuu qolo cuhmaan bay hormariyeen oo waxay leeyihiin abubakrin uma cumar uma cuhmaan baska amusaayma amusa ayb ow rabbacuu bicaliyin ama cali bay ku afaraynayaan laba qowl waayo marka mar waa aamusayaan marna waxay ku afaraynayaan cali waa qolo daa'ifa min ahlisunna waa sidaas madhabka marka mashhuurka ah oo madhab ahlisunnati ama madhabu jamaahiiri ahlisunnati waa tarbiica xagga khilaafada iyo fadliga laakiin xagga fadliga bacdu ahlisunnati cuhmaanay ku aamusahayaan ama mar kale caliyay ku afaraynaya ayib waqadama qowmun caliyan qolo kale cagsi waayo waxay leeyihin ayagu maya caligaa horeeya tartiibku marka xagga fadliga waxay leeyihiin abubakar uma cumar uma cali uma cuhmaan ahlulkuufati baa sidaas ahay baa la yidhi marka saasay rumaysnaayeen sufyaanu thawri nin la yidhaahdo ayaa shiikhiisa ayuub ibnu abi tamiima kala hadla arrinkaas marka markii hore sufyaan tartiibkaasu aaminsanaa abubakar cumar cali cuhmaan markaasuu shiikhiisu wuxuu ku yidhi man qadama caliya calىa abi bakrin wa cumar faqad asraa bilmuhaajiriina walansaar maya man qadama caliya calىa cuثmaan faqad asraa bilmuhaajiriina walansaar saasuu yiri marka sufyaan warkii hore waa ka noqday marka wuxuu waafaqay warkii shiikhiisa ayuub ibnu abi tamiima oo ah abubakar cumar cuhmaan cali laakiin reer kuufa markii hore saasay rumaysnaayeen wixii aan ka laabanin saasay rumaysnaayeen sidaasna xulgu marka waxaa la ahlu sunnada arrintaas bidcamiya maya bidca laguma sheegi karo dad ahlu sunno ayaa saas qabay marka bidca laguma sheegi karo ninkii yidhaahdaa abubakrin uma cumar uma cali uma cuثmaan fi lfadli bidca laguma sheegi karo laakiin jamaahiir ahlu sunna waxay qabaan tartiibka kale waqadama qowm caliya waana fi daa'irati ahli sunna wa qowmun tawaqafuu qolana waa ka istaageen waxay dhaheen laa nadri haalidkuma cusmaana raabicun calya mise haalidku waa cali raabicuna cusmaan laa nadri leh warka maa meeqa madhabood waay marka madhabu ljamaahiir muxuu yahay tarbiica mashhuurka madhabka kale muxuu yahay taqdiim cusmaan wasukuut ama atarbiic madhab labaad waayo madhabka saddexaadna cagsi waayo madhabka afaraadna tawaquf wey tawaquf laa nadri ayb ule wain kaanat maxaa ku xiga laakin istaqara amru ahli sunnati calaa taqdiimi cuhmaana huma caliyin kadib marka fii maa bacdu ahlu sunnadii waxay ku ijmaaceen in cuhmaan laga hormariyo cali radi allah saasaana mashhuur wain kaanat hadihi اlmas'alatu mas'alatu cثmaana وacaliyi laysat min اlusul allatii yudalalu fiiha yudalalu اlmukhaalifu fiiha cinda jamhuuri ahli sunna laakin alatii yudalalu fiiha masأalaة اlkhilaafa laba qadiyadood wuxuu leeyahay mas'aladan haba ahaato mas'alada cثmaan iyo cali ku saabsan weeye laysat min alusuul usuushii ka mid ma aha haba ahaato mid aan usuushii ka mid ahayn allatii usuushaasoo yudallalu almukhaalifu fiiha qofka khilaafsan lagu xukminhayo dalaal cinda jumhuuri ahlisunnati ma aha laakin alatii yudallalu fiiha masalatuha laakiin mas'alada qofkii khilaafaa lagu xukminayo dalaalka waa mas'alatu lkhilaaf oo raafida waxay rumaysan yihiin tartiibkaas waaba baatil wuxuu ahaa khilaafada cali bes tartiibka raafidada wey marka khilaafada marka tartiibkaas xagga khilaafada wixii khilaafaa daalun waayo walaa shak wadalika anahum yu'minuuna ana alkhaliifata bacda rasuuli اllahi sal l slm abu bakrin wa cumar uma cuثmaan uma caliyun tartiibka khilaafada sidaas waman طacana fii khilaafati axadi min haaulaa'i fahuwa adalu min ximaari ahlihi ninkii markaa طacniya axad ka mida khilaafadiisa kuwaas afartooda mid ka mida ninkii طacniya wuxuu ka dhunsan yahay ahalkiisa dameerkii jooga ka dalaal badan dameer diinna mahayo caqlina mahayo laakiin wixii alla u abuuru hayaa kama marka wixii alla u abuuray oo addiin saxa usan hay uu ka liitaa dameer ayb هذا بلا خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم